بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay kitaabkii aclaami sunnat almanshuura lilxaafid alxakami raximah allahu tacaala khaasatan waxaynu kusii dhex jirnay shuruudii waxaynu ku dhex jirnay shuruuda laa ilaaha ila allah ayuu wuxuu inoogu soo sheegay ijmaalan su-aasha sagaal iyo tobnaad marka casharkan wuxuu noqonayaa casharka labiyo labaatanaad waxaynuna kaga hadlaynaa su-aasha labaatanaad markuu inoo soo sheegay shuukhu shuruudii laa ilaaha ila allah oo toddoba ah oo si ijmaala duuduub inoogu sheegay ayuu hadda inoo tafsiilinayaa oo shardi walba cilmi adiladiisii buu keenayaa macnihii wuu inoo sheegay laakiin shardi walba wuxuu keenayaa daliilkiisii min alkitaabi wasunna marka midda ugu horeysa waxa uu yidhi su-aasha labaatanaad maa daliilu ishtiraadi alcilmi min alkitaabi wasunna maa daliilu ishtiraadi alcilm maxaa u daliila in cilmi loo shardiyo kalimatu laa ilaaha ila allah inuu qofku cilmi u leeyahay maxaa u daliila in loo shardiyo cilmiga oo min alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnaha adilada ku sugan maxay tahay ila wax walba qofka waxaa laga rabaa daliil mar hadduu shuruud inoo sheegay oo inu yidhi shuruudaasaa la iska rabaa waa isagii inugu yidhi shardiga koowaad alcilmu bimacnaaha nafyan wa ihbaatan maxaa daliil marka u ah in loo shardinayo cilmiga jawaab waxa uu yidhi shiikhu qowl llahi tacaala baa daliil u ah ay qowluhu tacaala allah uu yidhi ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun aayadda waxaa ka horreysay aakhirku ka soo qaatay macal shaahidka walaa yamliku aladiina yadcuuna min duunihi shafaacata ila man shahida bilxaqi wahum yaclamuun marka waxa uu yidhi ilaa man shahida ay bilaa ilaaha ila allah wahum yaclamuun ay biquluubihim macnaa maa nadaquu bihi bialsinatihim maa nadaquu bialsinatihim waxa uu yidhi ilaa man shahida ilaa man shahida bilxaqi macnaheed waxa weye ay laa ilaaha ila allah qofkii ka markhaanti kacay oo si xaqa uga markhaanti kacay oo qiray wahum yaclamuun iyaga oo cilmi u leh wakaa macal shaahidka marka wahum yaclamuun shahaadaduna kuma timaado ilaa bilcilm aayaddan marka yay ka hadlaysaa waxaa aayadda bilowgeeda walaa yamliku aladiina yadcuuna min duunihi shafaacata shafaaca laga hadlayay marka waxa uu leeyahay ibnu jariir marka uu fasirayo ay dadkaa baryaya oo caabuday sida yahuud ay cuseyr caabudeen nasaara ay masiix caabudeen mushrikiintii malaa'igta qaar caabudeen iyo dad kaleba la caabuday oo dad saalixiina la caabuday oo nebiyaa la caabuday oo malaa'ig baa la caabuday marka shafaaco ma hantaan oo uma hananayaan cidna marka laba tafsiir baa ku jira in la yidhaahdo iyagu shafaaco ma hananayaan oo uma hananayaan ilaa man shahida bilxaqi macnaha shafaaco ma hananayo ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun qof mu'mina unbaa shafaaco qaada aakhiro yuuna u shafaaco qaadaa qof mu'min oo kale ama la yidhaahdo iyagu shafaacadii shafaacadooda cid hananaysa oo helaysaa ma jirto ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun oo qofka marka aakhiro loo shafaaco qaadayo kan shafaaco qaadayaa waa inuu yahay mu'min ama malaa'ig ha noqdo ama insi ha noqdo laakiin waa inuu mu'min yahay oo malaa'igtu waa mu'miniine insigii waxaa shafaaco qaadaya waa nebiyadii iyo dadkii wanaagsanaa saalixiinta oo mu'miniinta marka inaad tiraahid shafaaco ma ay hanan karaan oo ma shafaaco qaadi karaan oo iyaga oo aan mu'miniin ahayn ama aad tiraahid uma shafaaco qaadi karaan oo waxay u shafaaco qaadi karaan shuruudan qofkii laga helo ilaa man shahida bilxaqi kii marka hore xaq qiray laa ilaaha ila allah wahum yaclamuuna cilmina u yeeshay oo cilmi u leh oo qalbigiisa cilmi ugu leh marka sidaas tafsiirkaas culimmada qaar baa maray oo waa labadaa tafsiir in laga hadlo kuwii shafaaco qaadayey ama laga hadlo kuwa loo shafaaco qaadayo nebiguna waatuu yidhi shafaacadaydu way gaaraysaa ascadu nnaasi bishafaacati man qaala laa ilaaha ila allah khaalisa min qalbi idan marka khulaasatu lqowl waxa weeye qofka shafaaco qaadayaa waa inuu noqdaa qof mu'mina oo qiray laa ilaaha illa allah maxamed laa ilaha illa allah qiray oo ka markhaanti kacay cilmina u yeeshay kan loo shafaaco qaadayana waa inuu muwaxid yahay qiray laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah waxayna inoogu imaanaysaa baab shafaaca taas ayaa marka khulaasadeedu ay tahay ilaa man shahida ay bilaa ilaaha ila allah ka markhaanti kacay wahum yaclamuun iyagoo cilmi u leh ay biquluubihim qalbigooda cilmi uga leh waxa weeye maa nadaquu bialsinatihim waxa ay carabkooda kaga dhawaaqeen maa nadaquu bihi bialsinatihim waxa ay carabkooda kaga dhawaaqeen waa inay cilmi u leeyihiin oo jahligii baa meesha ka baxaya adoo jaahila baan iskaga dhawaaqayaa laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah waxay tahayna ma garanayo haba tari mayso waa inaad cilmi u leedahay ood cilmi u yeelata wuxuu kaloo deliishaday shiikhu raximah llahu tacaala xadiidka uu imaamu muslim wariyey qowl nabiyi sala allahu alayh waali wasalam man maata man ruuxii maanta dhinta wa huwa yaclamu isagoo og annahu laa ilaaha ila allah alla mooye alla kaloo xaq lagu caabudaa inuusan jirin dakhala aljanna jannada ayuu gelayaa buu marka cilmi baa xadiidkana loo shardiyay sooma jeedee man maata qofkii dhinta wa huwa yaclam isagoo cilmi u leh oo qiraya laa ilaaha ila allah cilmi keliya ma aha laakiin waa inuu qirayaa oo shuruud oo dhan la yimaadaa oo cilmigiina u yeeshaa marka macashaahidku wa huwa yaclam taas wey dakhala aljanna culummaduna waxay yidhaahdeen markay sharaxayaan xadiid walba oo aad ku aragtid qofka saas sameeya dakhala aljanna ama naartaa laga xarimay aad maqashid waxa weeye labuu mid noqonaya dadka jannada gelaya waa laba qaybood baa leeyihi dad marka horebaa gelaya biduuni cadaabin ciqaab iyo cadaab iyo midna iyagoon arag markay dhintaan qabrigii wanaag uga bilaabmay iyo janno aakhire markay tagaanna jannada hore ka gelaya ciqaab iyo dhib aan midna la kulmayn oon la ciqaabayn waa dadkii wanaagsanaa oo ambiyadu hogaaminayaan iyo waxa weye ciddii raacdo wanaag ku raacday oo saalixiinta oo gutay xaqii laa ilaaha ila allah ka soo baxay kuwaas iyagu jannadii hore ka gelaya qolo kalea jirta oo iyaga dunuub iyo macaasi la yimidoo khaladuu camalan saalixan wa aakhara sayi'a ayay la yimaadeen markaasay waxa weeye naar galeen markay naar galeen waa kuwa marka dambe shafaacada lagaga soo saarayo oo kelimatu laa ilaaha ila allah tunjihi min annaar ay alkhuluud min annaar ayay ka badbaadinaysaa oo aakhirka inta laga soo saaray cadaabtii ayaa jannada la geynayaa idan masiiruhu ila aljanna marka qofka laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah ku dhawaaqay cilmina u yeeshay shuruudeediina la yimid oo u hoggaansamay oo siday ahayd uga soo baxay naar is arki mayaan insha allah haddii uu wax khaldana oo dunuub iyo macaasi la yimaadana waa taxta mashii'ati illaah hadduu doono ilaahay waa cafiin hadduu doonana intuu ciqaabo oo ka soo jaro dembiga uu galay ayaa hadhow laga soo saaraya oo axaadiida shafaacada inoogu imaan doontaa waxa weeye bicizatii wa jalaalii la ukhrijanna man qaala laa ilaaha ila allah ha qof alla qofkii laa ilaaha ila allah yiri waan ka soo saarayaa buu yiri allah subxaana wa tacaala marka taas ayuu xadiidkuna ishaarayaa khulaasatu lqowl marka waxa weeye shardigaa loo shardinaya alcilmu bimacnaaha nafyan wa ithbaatan wuxuu ku sugan yahay kitaabka qur-aanka aayaddaasuu shiikhu u deliishaday ilaa man shahida bilxaqi hum yaclamuun xadiidkana wuu u deliishaday axaadiid kaloo badan iyo aayado kaloo loo deliishan karana waa jiraan laakiin waxa weeye shiikhu labadaasu ku gaabsaday wax khilaafa oo culummada ka taaganna ma jiraan oo waxa weeye culummadoo dhan waa isla ogol yihiin in arrintaas loo shardinayo waxa weeye cilmi in loo baahan yahay waayo qofku wuxuusan cilmi u lahayn kama markhaanti kici karo waa inaad cilmi u leedahay kabacdi markaa imaanaysaa wixii uu cilmiga u lahaa yaqiin ma ka tahay run ma ka tahay shuruudaha dambe ayaanu ku sharaxaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin